heshiiskan runtii waa mid taariikhi ah waana wuxuuna runtii soo gebagabeynayaa nidaam muddo dheer soomaaliya kusoo socotay oo labadii kun dalka ka soo bilowday nidaamkii doorasho wuxuuna dadka soomaaliyeed oo dhan fursadu siinayaa inay codkooda dhibtaan ciday rabaanna ku aaminaan oo u matalaysa golayaasha kala duwan laga soo bilaabo golaha deegaanka degmada midka dowlad goboleedka iyo midka federaalka ah madaxdii dowlad goboleedka iyo madaxdii dowladda federaalka ahayd runtii waana arrin taariikhi ah oo soomaaliya ay ugu dambeysay konton sano ka hor doorasho noocaan oo kale ah in hogaamiyaasha soomaaliya ay go-aan ka gaaraan
waa gartay waxaa la mideeyey doorashada heerka degmo iyo baarlamaanka iyo hogaanka gobolada laakiin doorashada heer federaal iyo heer gobol maxaa loo midayn waayey
waa hal steeb oo horey loo qaaday waxa weeye wayna ku socotaa dariiqaas laakiin hadda waxaad moodaa in dee madaxweynaha federaalka waktigiisii wakti dheer baa ka dhiman xilliga hadda doorashooyinka dowladaha hoose iyo dowlad goboleedu ay dhacayaan almost madaxweynuhu markaas dee laba sano ayuuba joogaaba marka laba sanaa mandatekiisii wakti kalaa uga dhiman oo dheer laakiin waxaan rajaynaynaa inay mid terab election ayay ayay dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose ay noqonayaan doorashada weynna laba sano kadib laakiin dalka soomaaliya wuxuu ku jiray sidii la ogyahay afarta sanoba afar sano doorasho ayay u ahaan jirtay awal mar walba dowlad goboleed baa doorashadiisu socon jirtay buuqeedii waxay socon jireen laakiin hadda doorasho midaysan ayaa dowlad goboleedyada dowladaha hoosena hal mar baa laga dhigay isku hal sanad baa laga dhigay dowladda federaalka xildhibaanadeeda iyo aqalkeeda sare iyo madaxdeedana xilligaas laba sano kadib ayay ayay noqonaysaa marka runtii waxaa moodaa inay baalansi garaysan tahay marka haddaan kala caddeeyo dadka lasoo doorto sanadka dambe ee golayaasha degmooyinka ee juun soddonkeeda madaxweynaha heer gobol iyo baarlamaanka ee november soddonkeeda marka lasoo doorto laba sano unbay xilka haynayaan si kabacdi ay ula jaan qaadaan ta madaxweynaha labada kun iyo lix iyo labaatanka sidaas miya sidaas weeye doorashooyinkan faa'iidada ku jirtaa waxay tahay kan dowladaha hoose xisbiyada ku tartami doona ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe labada xisbi oo tartanka ayaa ka soo bixi doona oo u ah saldhig u noqon doona doorashada heer federaal ee madaxda iyo doorashada heer dowlad goboleed doorashada dowladaha hoose marka muhiimadaasi ku fadhidaa xisbiyo badan baa u tartamaya laakiin labada xisbi ugu codka badata ayaa noqonaysa labada xisbi qaran ee horey u socota ee madaxda dowlad goboleedyada iyo baarlamaanadooda iyo baarlamaanka federaalkaaba kuwa ku tartama marka doorasho kastaaba macno ayay ku fadhidaa weyn waayo durbe aad baa loo dhaliilayaa waxaa laleeyahay heshiiskani waa muddo kororsi hogaamiyaashii heer gobol qaar ka mida ayay muddada u kordhinaysaa madaxweynaha laftigiisa far baa lagu godayaa waxaa laleeyahay tani ma waxay ka dhigan tahay inuu isna muddada kororsan doono jawaabtaada horta dadka soomaaliyeed islamarkiiba waxaa isaga soo muuqanaysa meesha cilada meesha ayagu ay rabaan ayay isaga dhigaan laakiin ma arkaan dalka soomaaliya waxaa usoo kordhaya dalka soomaaliya waxaa usoo kordhaya in dee doorashooyinkiisii la mideeyo xisbiyo midaysan ay ku tartamaan mana waana horumar aan runtii waktiyadaan dhow la filnayn waana guul aada u ballaaran weeye waxaana ognahay in hadda madaxweyne cabdicasiis laftagareen oo kale waktigiisii afartii sano ahaa oo muranka badan uu ka jiray lagu heshiiyey hal sano in lagu daro waxaan ognahay madaxweynihii hadda xilku xilka ka degay ee federaalka ah inuu ku darsaday dhowr iyo toban bilood sanad iyo bar ku dhowaad inuu waktigiisii la soo taraaraxay marka dee waxaasoo dhan way joogi jirta laakiin nidaaminta doorashooyinka iyo hal wakti in doorashooyinka dalku ay dhacaan dee dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa inay arrintaas ay positive ka arkaan in dalkii hadda uu dal midaysan yahay awal dal midaysan ma ahayn bil walba iyo sanad walbaba doorasho gaargaar ah ayaa kala dhici jirtay oo nidaamkeedu uusan iswaafaqsanayn ee guddiyada qabanaya aysan iswaafaqsanayn standar iyo halbeeg la arki karo oo lagu tartami karo oo cadoo qofkii rabay inuu xaqiisa iyo codkiisa uu dhiibto ama tartamo uusan jeedin halbeeg laakiin hadda waad ujeedaa guddi hal guddi doorasho oo heer qaran ayaa maamulaya doorashooyinka heer dowladaha hoose heer dowlad goboleed iyo heer dowladda dhexe ee federaalka hal guddi doorashaa marka dee ummadda soomaaliyeed waxaa la rabaa runtii dee dadka hadda feedbackna soo gaarayan aada u wanaagsanyaa laakiin qofkii cilad meel ka dhex raadinaya isaga oo aragtidiisa uu ka dhiiban karaa